in ku dhow kun oo qof oo reer jabuutiya ayaa u dareeray maanta codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hogaamin doona jabuuti shanta sannadood ee soo socda lix musharax ayaa ka qayb qaadanaya doorashada iyadoo uu ka mid yahay madaxweynaha haye imika talada jabuuti ismaaciil cumar geelle oo xilka madaxweynaha hayey muddo toddobiytobansannadooda madaxweynaha jabuuti ayaa kolkii uu codeeyey inooga warramay dareenkiisa si aad ii arkaysaan subax wanaagsan waxa aan ka soo baxay xafiiskii lagu codaynayey waajibkaygii muwaadinnimo iyaan gutay waan soo codeeyey dee waan isku soo codeeyey waxaan rajaynayaa inay dadweynuhuna sidaa yeeli doonaan intooda badani walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti ayaa iyaguna nooga warramay codbixinta ay ka qayb qaateen caadi baan u soo codeeyey waa kaa arkaysi suulkiina waan soo dhigay calamaddu waatay gu taalla wallaahi buuq ma jiro wax ma jirin meel kastaba askari sarfaatooro waa la wada hor joogay buuqna ma jirin caadi si nadaama wax kasta waa lagu sheegay warqadaha si cadaalada lagu tusayay makan baa ugu yidhi mise kan waa kaa la wada siinayey midna lama leemin kaana ugu yidhi kana lagu yidhi lama lahayn caadi waa meesha loo joogay ilaa hadda sidaan ugu soo fotay ilaa sida dhammaadkayga wallaahi saa is khayr qabta ayaan rajaynaya inuu ku dhamaaso wallaahi codkii wuxuu dhacay si wanaagsan waan codaynay misaaka todobasideedii iyo barhkii markaa waxa weeye inta dambana markhabkana waan sugaynaa natiijadii si nabadgelya ayuu dhacay oo uu socdaa oo isku daba jiraa imikana waxaan maxaanku dhahaa aan sugaynaa dee ilaa dhammaadka hadduu alle dhaho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan soo codiyey waan soo codiyey dee risaltaagana waan sugaynaa waqhtigaa soo baxaysa insha allah haa si nabadgelyaana doorashadu way ku socotaa waan rajaynaynaa inta ka hadhay inay maad aragtay saa kusii socoto sida saadaasha amba mala'awaalka codbixintu ay tilmaamayso madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa la filaya inuu mar kale ku guulaysto doorashadan iyadoo qolyaha mucaaridku ay durbaba sheegayaan in dowladdu ay weecsatay codbixinta oo ay xoog ku maroorsatay doorashada waa kuwan laba ka mida musharaxyada mucaaridka oo iyagu u hadlaya qolyaha mucaaridka sida cumar cilmi khayre iyo maxamed muuse tuurtuur oo arrintaasi ka hadlaya sagaalkii iyo le sagaal midhidh markay ahayd iyuu jawigu xumaaday wuxuu uu ku bilaabmay magaalada calisabiix oo afar kun oo askariintoo la geeyey laga soo saaray dadkii noogu joogay halkaayo dalagyeeyadayadii biirooyada laga soo saaray mar biiroo walba nin labaalihii intuu hor joogsaday askar uu fayliyey oo maaragtay biirooyadii iyaga uni ka footaynaya delegaasiyoonkii maaragtay embeeduna uu joogo kuwii kale oo dhanna laga soo saaray rijo calisabiix oo dhan bay sidaa ay ku dhacday magaaladii calisabiix cali cadde hoolhool dhacasbiyo coboley casaamo meel walba waxaa ku dhacday sidaa rijoonka calisabiix ilaa xitaa dudub balalo meesha yaree la yidhaahdo ee dariiqa calisabiix looga baydho oo xoogaa dadihi ay ka footeeyaan waxyaabaha dhacay waxaa ka mida meesha coboley laydhaha shan iyo konton qof baa ka footaysa shan boqoloo askari baa la geeyey oo ka footaynaysa maanta oo ka footaysay dadkayagiina waa laga soo wada saaray dalagyeeyadii noo joogay meelaha waa laga soo wada saaray shalay toole rajo weyn baan qabnay in doorashadu mataqaanaa si nabadeed hadda weli waa nabad weyaan si nabadeed oo wixii sharcigu tilmaamayey iyo dhacdooyinkii mataqaanaa dalka maamulkiisa iyo mooliska mataqaanaa hogaaminayey in lagu dhaqmo saaka waan kacnay xafiisyadii baan tagnay waxaan isku diyaarinay in aan codayno maxaan aragnay waxaan aragnay oo noo yimiday warkii xaqiiq noqday in deeligeeye fara badan oon lahayn xafiisyadii laga soo saaray mas-uuliyiinta inagayna matalaysa xafiisyadaanagana matelaya mataqaanaa dee tiradoonkeyga noo ururinayay wax dee shido oo gaaro maana arag laakiinse dee wasiirka arrimaha dibadda ayaa baan la hadalnay arrimaha gudahan ujeeda agaralahow wuu noo yimiday si walaaltinimo leh oo nabadeed ayaanu sheekaysanay waxaa la joogay isaga guddoomiyaha seeniiga iyo brefega magaalada jabuuti wallaahi si wanaagsan buu hadalka noogu dhacay waxay yidhaheen waa mataqaanaa waa la gaabin karaa waa doorasho mataqaanaa waxay ahayd xasaasiya weeye marka hadduu beelah yimiday waan dhammaynaynaa taa waxaa raacda in delegeeye aan lahayn oo inay oo maxaanku dhaha inay xafiisyada mataqaanaa goobjoog ka ahaadaan oo detirada noo qaadan ahayd yaa iyaga aan waraaqihii ay ku gelayeen aan la siin tii way noo dhameeyeen tii way noo dhameeyeen delegeyadeedii waraaqihii waan ka soo qaadnay golaha dastuurka iyagiina waan gaarsiinay xafiisyadoodiina way galeen laakiin kolkaan toban gelinaba labaatan kale laga soo saaraya labaatan kale la saaraya marka dee waa waa shax annaan garanayn oo jaahwareer taa waxaa raacda in deed ay dhacday inqilaab inqilaab siyaasadeed oo oo doorasho sida ninka walaalkay haddeer uu sheegayey degmada calisabiix la yaraahde calisabiix magaalo iyo holhol iyo intii hadda uu tirinayay way dhacasbiya calada xoogaan militari baa qabsaday wax la wixii dad wakiil ahay annaga noo joogana dibaddaa loo soo saaray rabadaan muuse v o a jibuuti